dhalinyaro soomaaliyeed oo walkubaradaasi jaamacado kiyaala magaalada muqdisho iyo goobo walbarasho ku hirgeliyay kaamam iyo degyin dadka barakacayaalka ee kiyaala degmooyinka kaxda iyo garasbaaley ee gobolka banaadir lix goobood iyo walkabaradayeen owlaada dantiyar ee kiyaala xaryo barakacayaalka iyo dhallinyaradaasayta hirgeliyeen weyniyo ku bilaabeena iniyo shan boqoloo arday iyo fursad ansiyan ini walbarashada aasaasiga iyo ku dhisan owlaadan walyaabo la baro wayba ku mid ah maadooyinka af soomaaliga carabiga xisaabta iyo saasaatow barashada diinta islaamka qokumid ee waalidiinta owlaadiyo nasiibkan helay iniyo ku faa'iidaysadaan fursadun iyo bilaabeen dhalinyarada walkubaradaasi jaamacado muqdisho yo sheegay iniyo eedanka faraxsanyiin in owlaadiyo ay helaan fursad walabarasho oo bilaash e kolley wixii awood waayen in ilaahay gargaar naga siiyey soomaalida nagu garab istaagtay dhalinyarada iyo dadkii wax bartay oo ilaahay wax fahansiiyaa garab naga siiyaan ilmiheen hadda kolley wax badan oo iska bedeleen waa jiraan aqligii hore aqli ka fiicana soo siyaaday maasha allah ilaah mahad iskale intaasna waxaa uu mahad celinaa dadkii dadaalkaas iyo jundigaas ka geliyey oo ka bixiyey garab noogu garab istaagay iskale ani waxa ay dhigato saddex laba gabdhood iyo laba wiil maadooyinka lambaray ee soomaali xisaabta salaada cabdimahad oo ku mid ee dhallinyarada soomaaliyeed ee wadanka walkabaradaasa waana hay qof ka sheeni fikirka in dadkun wallabara yo sheegay in ujeedsho eeyey in wakhtisho iyo aqoontiyo iyo un ku faa'iideeyaan owlaadun waxay u dhashtay fikirkan labada kun labaatan saddexda bishii tobani koowaad ulijeedada weyn iyo fikradda weyn aan ka leena waxaa ummaddeena soomaaliyeed inaan jahliga ka saarno inay noqdaan ummad wax qora waxna akhriya ay ka baxaan ummad jaahilnimada ku siiraagta wallaahi ardaygu asaa la yidhahdo saa fakhriya samar walba baahan cilmiga raadiya shanta maalin ardaya ah jaamacada dhigtaa maalmaha khamiistii jaamacadii intaa fadhi ku darab iyo qabay iyo sports aan ku madadaali lahay waxaan jeclaystay aqoonteyda waxa keliya aad maanta haysto waa waqtiga iyo cilmiga yar ugu jiro waaye inaad sadaqaysto waxaa igu suurta gashay soomaali waxay tiraa iskaashada mugufta gacmadu jiri ku gooyaan waxaan la tashtay ardada walaaliga waxay la barta qalin wadaaga aan dhahay barnaamijkan asaasiisana mataqaana waxaan kasoo bilaabnay inaan maalina cabtaan u furno aniga wiilka saxiibkayga muddo saddex bilooda kabarka saabitaanka lacagta ka shaqeen inaan ku asaasnay owlaada soomaaliyeed ee ka jara kaamamka barakacyaalka ee kiyaala dalkii aan helaana fursado walabarasho taasayti oo ka hor surumaasa daruufo nololeed ee haysata waalidiintiyo